Madaxweynaha maamulka Somalilan Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay weheliyaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Somalilan ayaa xariga ka jaray dhismaha macadka dowladaha hoose kaasi oo loogu talagalay in lagu horumariyo adeegyada ay dowladaha hoose u hayaan bulshada Somalilan. Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha maamulka Somalilan oo u mahadceliyey cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha macadkan ayaa ka waramaya muhiimadda loo dhisay.
marka hore waa hambalyeeraynaa waa barakaynaynaa dowladaha hoose fikirka ay bilaabeen kuwii hore kuwa iminka joogaana ay fuliyeen weliba waxaynu ku dhawaadinaynaa in dowladaha hoose oo u badan dhallinyaro ay aada iyo aada dadka u tusteen aqoonta dhallinyaradu xataa gurigay dhiseen inuu ka qurux badan yahay kii odayaasha taasi waxay fuujinaysaa fikradda aqoonta dhallinyarada badan inay horumarka dalkan saa u dhuxulayso bogaadintaa kadib wuxuu noo tilmaamayaa macadkani dhowr qodob wuxuu noo tilmaamayaa haddii aynu ku dhaqanno qaabka dowladnimada ee marka hore in la fakiro in laga doodo in kasoo heshiiyo shuruuc la soo saaro kabacdina shuruucdaa la raaco oo shuruucdaa lagu heshiiyo la raaco in horumar weyn aynu samaynayno wuxuu noo sheegayaa haddaynu nahay somalilan inaynu haysanno waxaynu dadkeena ku hormarin ku horumarino dadkeenana shaqaa ugu abuuro ee inaynu sida haluuna aynu u baahan nahay mashaariicda tusaale wanaagsan ka ah inaynu wax hirgelin karayno oo aynu wax dhisan karayno waxaa ka mid a macadka waxaa ka mid a dhismayaal badan oo kale oo markaanu isu tagna aynu dhisanay oo dad badan luu qaba inaynaa dhisan karin iyo hawlo ka culus aynu qabsanay dhowaan waxaa dhagax dhigi doonaa haddii aan la idhaahdo suuqii waahee oo dhammaantii aynu joogno habeenku gubanayee badankeedu aynu horeynu arkaynay dad badan isas qabeen rajo la-aan qabeen ay u qabeen nahay dad aan ka soo kaban karin